asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saxbiilah bin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogow namaqal ninkii moogow namaqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysa nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saxbiil habeen wanaagsan waa habeennimo isnaha taariikhdan waxay ku beegan tahay afar tobanka bisha oktoobar laba kun waa afar tobanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar sanadka laba kun labayo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareega aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay soo xireen wadaad lagu eedeeyey inuu faafinayay fikradaha al-shabaab kadib howlgalla ay ciidamada dowladda federaalk ay sameeyeen dowadaadkaas uu qofku yahay iyo halka laga soo xiray iyo tuunada eedamaha loo jeeday aad maqli doontaan oo baaritaano kala duwan durbadii lagu bilaabay war-saxaabeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qaybka noqon doona mareykankana waxaa saddex ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo hogaamiyaasha ugu sareeya ah ay madaxda duldhigan lacag gaaraysa toban milyan oo doolarka mareykanka cid iimail ku sheegta waan idiin soo gubi doonaa mas-uuliyiinta mareykanka oo arrintaas ka hashay qodobada kale waxaa qaybka mas-uuliyiin ganacsato ehel iyo qaraabo iyo qabaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta ka qaybgalay aaska allah u naxariistay aas horan oo muqdisho loogu sameeyey imaama sahra sheekh xuseen oo dhowaan dalka mareykanka ku geeriyootay waan idin soo gubi doonaa mas-uuliyiintii ka qaybgasha aaska oo ka hadlay taariikhda marxumadda waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona xisbiyada waa xisbiga talada haya ee kulmiya ee somalilan ayaa si adag ugu jawaabay hadaladii iyo go-aanadii markaasi kasoo baxay xisbiyada mucaaradka ee u ciddii soo qaanatay wadani oo ay kala hogaaminayaan faysal cali waraabe iyo soo kalantay cabdiraxmaan ciro ay uga hadleen xaaladda somalilan iyo go-aanada qaran ay ka qaateen madaxweyne muuse biixi cabdi waqtigiisu idlaaday waana idiin sugmi doonaa jawaabta xisbiga ay ka bixeen go-aanada mucaaradka ka soo baxay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijkeena wareega ku dhegeysan doontaan saaxiib yaal wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir wuxuu sheegay inay bilaabeen howlihii ardayda loo qabanayay ee wasaaradda waxbarashada iyo ihuuse dhanka shahaad bixinta oo dhowaan wasaaraddaasi weerar laga fuliyey kaa oo sababay khasaare kala duwan dhimashay dhaawac markaasi sababay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa caawa barnaamijka wareega saaxiib hal iyo wixii soo kordha cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya anuga cabdinaasir waa idinla socodsiinaya oo soona saaray waa markale barnaamijka wareega
Waxaa la isu dagayaa, la isu dabamarkayaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal oogi nacab yahay, dollar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay
wanaagsan markii la saxiibay barnaamijka wareega dhegeysanaysaan qaybaha ugu hore ayaan gudagelinaa dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ciidamada dowladda iyo howlgal eh, maanta lagu soo xiray wadaad lagu magacaabo mustaf cali caanood oo ay ku adeysay inuu faafinayay fikradaha dagaalamayaasha al-shabaab qoraal kasoo baxay xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyada oo laga duulayo go-aanka dowladda ee la xiriira eh, ka hortaga fikradaha al-shabaab iyo ciidamada amniga waxa ay xalay ku beegnay bahay tobanka laba kun laba iyo labaatan ay soo xireen mustaf cali caanood oo ah shaq si caadaysay fidinta fikirka al-shabaab war-saxaafeedka markaasi lagu sheegay wasaaradda warfaafinta howlgal lagu qabtay magaalada waa howlgal lagu qabtay mustaf ayaa ka dhacay deegaanka ceesha biyaha ee dowladka muqdisho waxaana la qabtay xilli uu isku dayay baheer inuu baxsado ciidamada amniga mustaf canood ayaa ah shaqsi cadaysay faafinta fikirka al-shabaab waxaana fariimihiisa ay ahaayeen kuwo markaasi loogu talagalay in lagu maran habaabay dhalinyarada soomaaliyeed ayaa- ayaa lagu riyay qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya warka ayaa lagu sheegay in mustaf waxaa la horgeyn doonaa sharciga si loogu ogo dembiyada markaas lagu eedeynayo dowladdu waxa ay mar kale ay ku celinaysaa in ay mamnuuc tahay nooc kasta oo faafinta iyo dhiirigelinta al-shabaab fariimahooda islamarkaana dadka shacabka ah aan islamarkaana shacabka soomaaliyeed fariimahaasi ay dhibaato badan ay ku qabeen laguna marhabeenayay sida ay hadalku u dhigeen ee qoraalka lagu yiri wasaaradda warfaafinta ee kasoo baxay dhinaca kale ma jirto wax wara oo kasoo baxay ee dhanka iyo wadaadkaasi la soo xiray eelkiisa iyo sidoo kale intanqireeno marka u doodaya waxa markaas oo jawaab ahna kamaysa soo bixin dhanka eelada markii loo eego dowladda mareykanka ee dhinaca kale waxa ay sheegtay in ay lacago malaayiin dollar ah ay dul saareen madaxda al-shabaab ee la siinayo qofkii keena xog lagu qa- lagu soo qaban karo ama markaasi lagu dili karo shakhsiyaad ilaa iyo saddex oo ay sheegeen kuwa oo markaasi ay hogaamiyaasha ugu sarreeya al-shabaab ka mid ah waxa ay faafisay waaxda wasaaradda waaxda abaalmarinta cadaaladda mareykanka ee raacsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu shaaciyey magacyada saddex ka tirsan argagax al-shabaab hogaamiyaashooda ugu sareeya iyadoona mid kasta la duldhigay abaalmarin lacageed oo gaaraysa toban milyan oo doolarka mareykanka ah lacagtan abaalmarinta ayaa la siin doonaa belo qof walba oo keena macluumaadka horseedi kara in la ogaado halka ay raggaasi ay joogaan qoraalka ayaa lagu faafiyey bogga twitterka ee waaxda iyadoona sidoo kale lagu faafiyey bogga twitterka ee wasaar- safaaradda mareykanka ee muqdisho iyo nairobi ilaa iyo toban milyan ayaa markaas lagu bixinaya beel xogta shakhsiyaadkan al-shabaab ka tirsan oo magacyadooda kale ah maad kartaay axmed jiri iyo sidoo kalente ee jihaad mustafa kuwaas oo ku lug lahaa beliweeraro badan oo lagu diray kumanaan qof oo gudaha soomaaliya kenya iyo dalal kale ma garanayaan bal halka ay halka ay joogaan hase yeeshee waxaa laga rabaa cid kasta oo markaasi aragtaana in ay soo wargeliyaan dadka ku shoqday lacagtaasi mareykanka tobanka milyan ay ku bixin doonaan barnaamijka wareega degeysanaysaan saaxiib yaal qodobo kala duwan oo raac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo socda haddii aan eegno markaan mas-uuliyiinta ah markaa aan eegno xisbiga talada haya ee maamulka somalilan ayaa si adag uga jawaabay hadallo iyo go-aano ka soo baxay asxaabta mucaaradka oo xalay ay ku dhawaaqeen in madaxweyne muuse biix cabdi aysan u aqoonsan inuu yahay madaxweyne sharci ah islamarkaana uu yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo madaxweynihii hore ee somalilan haddaba xisbiga talada haya oo shir jiraad maanta xubin ka mid a magaalada hargeysa ku qabtay ayaa ka hadlay go-aamadii kasoo baxay asxaabta mucaaradka asigoona meesha ka saaray go-aanadooda inay yihiin eh, markaasi kuwa aan dadka shacabka ee somalilan aysan u cuntumin xilligan
wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka hore waxaan salaamayaa shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan meelkastoo ay joogaanba waxaana dib rajaynayaa guul iyo barwaaqo in ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkeenna iyo nabadgelyadeenaba uu ku sugo kelmado kooban xisbi ahaan xisbigayga kulmiye waxaan maanta ka odhan doonaa waaqican ama xilligan lagu jiro ee aynu maqlaynay hadallada ilaa xalay toole soo baxayay marka koowaad waxaynu leenahay dal dhisan oo sharciyadiisu ay dhisan tahay oo ciidankiisu dhisan yahay oo aan yabyab ahayn qaran iska difaaci kara cadowga dhow iyo cadowga dheerba ayaa ilaahay nagu guulay inaynu dhisano muddo labiyo soddon sano ah waxaynu wax ka tilmaami doonaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu hogaaminayay qarankan muddo shan sano ah oo loo doortay waxay ku eg tahay muddo xileedka madaxweynuhu bisha disembar saddex iyo tobankeedii halka ay axsaabta mucaaradkaee walaalaheenna ka qaldantay malaa muddadaa ku dheeraatae oo ay teedhii nofembar u wareegeen oo muddaxileedkii madaxweynaha ee dastuurka qaranka ugu dhaariyaha walaalahey way degdegeen waxay ahayd inay iska hubiyaan ama ay ogaadaan xilliga tartanka dambe loo diyaargarooyo muddo kordhinta uu samaysay golaha guurtidu ma arrin ugubo inagu cusubba mise waa arrin soo jirtay oo taxnayd oo rag xisbiyada maanta candidate-ka ah oo ka sharaxani tiraba afar jeer ay iyagu soo kororsadeen yaase kordhiya sistamkayse ku timaada madaxweynuhu muxuu ku leeyahy waxaynu ognahay muddo kordhinta waxa sameeya marka hore golaha guurtida ayaa sharciyadda iska leh waxa u soo gudbiya komishanka qaranka markay sheegaan muddada ay ku qaban karayaan ay ku qabanayaan doorashooyinka ayay gudbiyaan oo ay u gudbiyaan golaha guurtida taybka marka la isla meel dhigo golaha guurtidu kororsiimo ayay ku sameeyaan muddadii ay soo codsadeen komishanka qaranka muddo kordhintu kama timaada madaxweyneha codsigiisa waxay ka timaadaa codsi ay soo gudbiyaan komishanka qaranka gudoomiyaha murashaxa xisbiga wadani ahaana guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee komishanka ee guddoomiyihii hore golaha wakiilada ayuu ahaa waxa uu xil qaran hayey muddo labiiyo toban sano ah waxaa loo kordhiyey muddo afar jeera muddada la doortay waxay ahayd muddo shan sano ah wuxuu sharci ku fadhiyey annagoo odhan mayno sharci darru ku fadhiyey muddo labiiyo toban sano ah oo hay-adaha markii aynu eegnay awooddeenna iyo doorashada qabsoomidiisa qaranka u gartay inuu golahu sii jiro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan kordhinta intaanan ka bixin muddo kordhinta axsaabta mucaaradka waxay dhahan ilaa la nagala tashado ma soconayso miyaa lagala tashada axsaabta mucaaradka yaase leh komishanka iskale doorashada qabsasho qabsoomideeda waxay sheegeen oo shalayna khudbadooda ku jirta inay u hogaansan yihin xilliga ay ku qabanayaan komishanku waxay usoo gudbiyeen golaha guurtida waxaanay sheegeen muddo sagaal bilood gudaheeda inay ku qabanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu diyaar u yahay sheegay golihiisa wasiiradana ka sheegay wiigeena dhaafay inuu ku qabanayo muddadii ay golaha komishanka qaranka ee u xil saaran doorashadu ay qabteen labada doorasho ee foodaynugu soo hayo haddaynu ka nimaadno taa muddo kordhinta lagalama tashano timena kuma laha kumana lahaa rool kuma laha waxa roolkaa iskaleoo laga rabaayo qaranku wigbaday komishanka doorasho xilligay doorasho ku qabanayaan dabeedna hay-adaha u qaabilsan bay u gudbinayaan sidaasayna ku timaada muddo kordhintu waa hadalka ay doorasho laga heshiisiya ilaa ay dhacdo yaa ka heshiinaya dee komishanka kala heshiiya komishankaa qabta doorashooyinka u xilsaaran muddo kordhinta weligood mucaarad lagama tashan waxaanay soo dhacday muddo badan ilaa d xukuumaddii madaxweyne cigaal raxmatullaahi calayh ilaa madaxweyne silaanyo daahir riyaale oo tiraba dhowr jeer kororsaday iyo maanta oo ay timi mid ka timi xadda xagga komishanka sababteedana aan sheegi doono muddo kordhintaa hore aynu soo aragnayd yimi ee dhulka ee wakhtigaa badan soo dhacay ee ilaa dowladaha badan soo dhacay marna laakiin madaxweynaha marna lagalama tashan xisbiyada mucaaradka ah hay-adaha shaqada kule iyo hay-adda kordhinaysa komishanka ayaa ka wada hadlayay laakiin madaxweyne muuse biixi isagoo tudhaalihiisa tixgelinta iyo markaa hogaankiisa dabacsan eegaya wuxuu doorashadii u dambaysay kala tashaday axsaabta mucaaradka ah si ay si ay looga wada tashado wixii la samaynayo tii u dambaysay baarlamankii la kordhiyey ee labadu doorasho isa saar la qabtay waana madaxweyne u horeeyey ee doorasho wax ka weydiiya gole xisbiya mucaarada kordhinta kordhinta iyo dubudhaca doorashooyinka ayaa sababay kororsiimada yayna geliyey axsaabta mucaaradkii waxay ka yihiin kow maxay ku sababeen waxay ku sababeen baarlamaankii u horreeyey ay diideen inay doorashada baarlamaanka ay doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka xilligeedii qabtaan k murankii halkaa ka soo bilaabmay ee ay yidhaahdeen guruubka cabdilqaadir yiibaan ee uu ka ahaa guddoomiyaha noo qaban maayo doorashooyinka soo socda ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa sababay dubudhaca inay labadoodii sano dhammaystaan dabeedna la sameeyo haddana commission kale xilligiisii madaxweynaha qaranku ku magacaabay commissionku markuu magacaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan ee maalintaa uu magacaabay riyaraac haddana waxay idhahdeen riyaraac ma doonayno mudday ka wareegeysanayay haddana waxay soo kordhiyeenay yidhaahdeen qoladani waa qolo cusub oo khibrad badan ma leh commissionkii horaa loo baahayay waa mar labaad ay codsadeen in commissionkii ay yidhaahdeen area haddana commissionka kale ha la shaqeeyan ay yidhahdeen taasoo arrimaha sharci aan ahayn taasina waxay ahayd dubudhaca arrimaha doorashooyinka keenay waxa yimi oo iyadana madaxweyne muuse biixi waa madaxweynaha keliya ee aan marnaba doorashooyinkii la qabtay ee commissionka doorashooyinku qabtayna golayaasha deegaanka iyo wakiilada lahaa aanu mar qudhaataa iyo tii u dambaysay imarka ay qabteen guddida diiwaangelinta ururadu aan faragelinin ee mid walba u daayay sideeda inay usoo baxday iyo nin nin walba ceeg ceelkii inuu ceesaani keento xataa xukuumaduhu waxay ku dadaali jireen iyagoo ka faa'iidaysanaya awoodooda dhaqaale maamulkaay haystaan in xitaa haddii ay mucaaradku markay isgarabsadaan ila waa xisbi quriyo laba xisbi sideedaba labada xisbi markay isgarabsadaan haddana ay la dagaalamaan oy ku guulaystaan maayarada ayna qaataan madaxweyne muuse muusebay nintaa hal xildhibaanna kama laaluushin cidduu u codaynayo meella muu doonin laakiin wuxuu ku guulaystay inay dadku ciday doonayaan meel walba ay doortaan saasay ku guulaysteen maayarada dalalka meelo badan oo ka mida xisbiyada mucaaradka markaasuu haddana sameeyey iyagoo mucaaradka ka soo baxay inaanu ka daba tegin aanu odhan maalin walba way ku faanaano waxay dhahdaan annaga halkaa ka maayara annaga halkaa ka maayara waxaynu ognahay inuu ridi karayo madaxweynuhu waxaynu ognahay golayaashii deegaanka kulmiye kasoo baxay inay meel walba diyaar u yihiin rididda maayarada oo ay doonayaan inay iyagu qabsadaan laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo dalka fowdada ka ilaalinaya wuxuu ka xidhay in la siiyo time ninkii la doortay si ay shaqada bulshada shaqa u gaadho niman iseeriyanayo maalin walba mid la saaraya aanay u dhicin oo bulshadu aanay adeegu waayin iyagoo mucaaradka ka soo baxay waxaa lagula shaqaynayaa inay maayarnimadu maayaradu xilkoodii si sax u gutaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu hore u ballan qaaday ilaalintii shuruucda qaranka u taalla iyo dastuurka waxa uu hore u sheegay markay lix bilood ka hadhatay sida xeerfoodhiin uu sheegayo waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu sheegay in xeerka ururada iyo axsaabta qaranku inay xilligoodii gelayaan lix bilood ka horo timeka ka dhammaaday axsaabta mucaaridkii maalintii ogaadeen in ururadii la furayo in rag badan oo han leh oo dalka joogaa inay inay doonayaan inay furtaan go-aankaa markuu madaxweynuhu qaatay isagoo la siman saddex labada xisbiye kale ee walaalaheena isagoo la siman ayaa axsaabta qara xisbiyadu waxay bilaabeen madaxweynuhu muddo kordhin buu doonaya madaxweynuhu muddo kordhintiisa ha layslaba gaadho laakiin taada tii xisbiyada waxaa la gaadhayaa marka bribareeshinka iyo diyaargarow iyo guddiyada iyo howlaha soo dhammaaday iminka ee wiigagan soo socda wiigan soo socda hawsha howlaha gabagaboobaya lix bilood ka hor golayaasha intaan tobanka sano ka hor baa sharciganu dhigaya xeer fodhin waa la sharciyey sharcigii waa lagu tallaabsaday waana la gebagabeeyey guddidana waa la dhameeyey baarlamaanka ansixiyey hawshoodii waa gabagabo ururadaa soo baxay u tartami doona axsaabta qaranka markay shahaadada kumeelgaadhkaa qaataan wiigaga fooda inagu soo hayaa waxay u tartami doonaan saddex xisbi qaran bay noqon doonaan wiigaga soo socda ayay u tartami doonaan iyaga iyo saddexdii xisbi qaran ee horu sii jiray waxay u tartami doonaan saddexda xisbi qaran inay kusoo baxaan markay shahaadadaa qaataan ururadii soo baxee sagaalkaa maalintaa marka laga bilaabo ay shahaadada kumeelgaarkaa qaataan ay siiyaan guddiga diiwaangelinta axsaabta qaranku ay ur- ay- ay siiyaan shahaadada kumeelgaarka maalintaa waxaa xaqoodii siyaasadeed uu sinmayaa saddexdii xisbiye jiray ee kulmiye ucid iyo wadani iyo sagaalkaa laba iyo tobankaa ayaa xis- ayaa siman oo u tartami doona nin walba waxay u tartami doonaan axsaabta qaranka ama gaari ku daabul ama iskarogo ku daabul ama waddada hareerteeda geeyo nin waliba codkiisa wuxuu arki doonaa maalintaynu tartamayno waxa xisbiyadu ay markaasi ay si u tartami doonaan axsaabta qaranka ayay u tartami doonaan laba iyo tobanka saddexdii xisbi qarane hore iyo laba iyo tobanka yaa madaxweynaha maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha stakeholders yaa ka ah ma muuqdo mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorasho madaxweyne madaxweynaha kala hadli karaysa haddii xisbiyada mucaaridkii doonayaan inay doorasho madaxweyne ka hadlaan sagaalka soo socdaana ee sagaalka shahaadada soo qaadanayaana way ka hadlayaan saddex laba iyo tobankaasi markay isku darsamaan saddexda ka soo baxa oo xisbiga iyagana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanaynin miyay soo baxayaan laakiin aanu rajaynayno kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan inaanu kusoo baxayno ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalintaa isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne markaa maanta ma taallo doorasho madaxweyne ee waxa taallo doorashadii ururada saddexda soo baxa ayaana madaxweynaha ay- ay ka ay ka wada hadli doonaan axsaabta xalay way hadleen waxay sheegeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inaanay madaxweynenimadiisa u ictiraafsanayn aqoonsanayn xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yihiin inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihiin inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeega waxay u bixiyeen marka hay-adaha adeega anigu waan fahmi waayo waxaan isni malaa waxay ula jeedaan uun wasaaradaha wasaaradahay malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanay bay yidhahan waxaa kaloo yidhaha waxaanu aqoonsannahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsannahay ee madaxweynaha loo ee komishanka doorasho ka yidhaha doorashadii baanu ku qabanay haddaba somalilan bal haddaba murankin su-aashan ka garnaqa waa su-aashaasi waxaa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogolyiin sagaalka bilood ma aha time la doortay madaxweynaha waa kororsiimo kororsiimadii madaxweynaheed ciddii awoodeeda dastuurka qaranku wuu siiyaa wuu kordhiyey bay ogolaadeen waxaynu leenahay walaalaheen waa saxantiinoo waa ogolaateen madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in sagaal bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday ama sagaal bilood wax ka yar hadday intay ku suurto gasho labada doorasho inuu madaxweynuhu qabto ayuu diyaaru yahay mana doonayo kororsiimo kabana gono isagu marar badanna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ka hadlo haddaba sagaalkii bilood way ogol yihiin kororsiimadiina way diidan yihiin leesankooduna wuxuu dhacayaa december lix iyo labaatankeeda bal waxaan marka la iswaafajiyo walaalaheen jihaadeebay u socdaan iyaga iyo taageerayaashooda muddo kordhin waanu ogollahay sagaal bilood baanu ogollay sagaal bilood haddaad ogolaatay saddex eh, saddex iyo eh, eh, lix iyo labaatanka december ayuu ku dhammaanayaa doorashadii ee ay ku dhammaanaysaa leesanka ay haystaan saddex iyo toban cisho ayaa udhexaysa doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ururada wakhtigoodii dhammaaday axsaabta wakhtigoodii dhammaaday saddex xisbi qaran wakhtigoodi wuu dhammaanaya gabagaba ayuu kusii dhowiyey waanay ogolaadeen in sagaal bilood lagu qabto kororsiimadii walaalaheen waxay diidan yihiin ee ay ku mudaharaadayaan ee shacabka dhiigga u gelinayaan ee ay u dhaawacayaan maadaama intanba ogol yihiin iyadana ma muuqato sidaa runtii ah waxaan shacab weynaha guniga gabagabo kusoo koobayaa aan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa shacab weynaha reer somalilan waxaynu isku haynaa waa sharci waxaynu isku haynaa waa toosin waxaynu isku haynaa waa baratan ma aha colaad ma aha reer xisbiyada mucaaradka waxaa kaloon u sheegi lahaa inaanay arrinka laba ka dhigin xisbiga iyo inaan la isku darin reeraha iyo aan la isticmaalin magacyada dad badan oo reeraha ka mid ah oo dhinacyada ku kala jira qof walba dhinacuu doonu taageeri karaa laakiin fikir xisbigu waa inuu iibiyo wixiisa laakiin waa inaanu qabiyaalad isticmaal xisbiyada mucaaridka waxay nagu cusub inay shirar beeleeda abaabulayaan meeshay doonaanba ha ka abaabulaan taasina waa arrin aad iyo aada u qaldan xisbiga kursiga ninbaa ku guulaysanaya isagaana eh, isagaana dalka xukumaya waxaanayna siiye sharciyadiisa inaynu ku guu- inaynu si ciddii ku guulaysato ku hambalyano ku raacno laakiin musharaxna uma baahna qoys iyo jifada uu ka dhashay uma baahna musabix uma baahna cabdiraxmaan uma baahna faysalle uma baahna wuxuu u baahan yahay qarankao dhan cidda ku nool inuu fikirkiisa ka iibiyo haddii uu madaxweyne noqdo wixii uu ku guulaysan lahaa hogaamiyaha qabyaalad ku shaqeeyaa sanduuqiisuu ka arki doonaa waynu ogna kulmiye inaanu qabyaalad ku shaqaynin madaxweyne siilaanyo ilaahay ha ilaaliyo caafimaadkiisa ha sugo oo ahaa aasaasihii xisbiga kulmiye waxa uu ahaa hogaamiye liidhara soona saaray ragga madaxweyneyaasha maanta dalka kaa kana ahaan doona waxaanu ahaa madaxweyne qaran oo aan marnaba isticmaalin caaqilkiisa iyo jifadiisa iyo suldaankiisa aan marna miidiyaha lagu arag waxaynu uga naseexaynaynaa in warbaahinta in dadka shacabka ah in salaadiinta in cuqaasha in indheergaradka in ardayda intaba ay naga gaadhaan inagoo tartamayna bil gudaheed oo kambaynkeenu bil yahay inaynu xanaf iyo colaad dad jaaro ku abuurno dadka reer somalilan way midaysayna way siman yihin waxaan bulshadana ugu baaqayaa iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aad arkayso berrito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhaweed iyagoo qaarna madheero ku jira qaarna dhakhtarka ay yaallaanoo bira ku ra- bira ku rakiban yihiin haddana salaantii iyo qosolkii iyo shaahii wanaagsanaa ee ka dhacay madaxtooyada dhexdeeda waa adiga arkayo hoolkii marka adigu dadku ma kala tagsana waa la istelefoninaya waa la wada qoslaya udheelkaa la wada joogaa alxamdulilah waa walaalaheen mucaarad iyo muxaafad nin walba aragtidiisa iyo xisbigiisu dadka ku qancinaya waxaa loo jeedaa uun adigu a- ilmahaagana ilaasho hana dhaawacmin intaan laysa salaaminba waxaa laga yaabaa adoo sariirta yaalla oo askari ama dhagax ku dhifta ama adigu dhaawacmay inay waxaniba iska gabagaboobaan ood aragto labadii sa- ee, iyagoo la- axsaabtii iyo siyaasiyiintii oo dhan wada shaahaynayo madaxtooyada fadhiyo qosli iyo warbaahinta duwayso waana saacada yar gudaheed baanay ku dhacaysaaba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan shalay toban oo dhan rag baa dirayay oo lahaa erguu dirtay erga ma diranin madaxweynuhu erga ma diran cidna uma codsana inay cid ula soo hadlaan ninkii arrinkaa sheegana isagay ku koobantay sharciyad qaran buu ku taagan yahay ergana ma diran ergada isixliqaanta ee istilaahdo waxqabta ergo uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan intuu dirtay cid u soo baryayso cid u tidhi "Aa, annagaa wax soo qabanayna haba yaraata ma jirto madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya sharciga hadduu ah, baal marana isagaa ku waaya iyo waajibaadka saaran aada iyo aad baana ugu mahadnaqayaa shacab weynaha reer somalilan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
Thank you.
qeybi dhexe barnaamijka wareegayaan ay sasoo ganaan saxbaal mas-uuliyiin ganacsato ehel iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta magaalada muqdisho ugu qeybgala aas qaran oo loo sameeyay allah u naxariistay maamo sahra sheekh xuseen oo markaasi dhowaan ku gareetay waddankaasi maraykanka madaxdii ka qeyb gashay ayaa ka hadlay taariikhdeeda iyo waxa ay maamadu ahayd
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون Ee, maanta waxaan u taagannahay ee, gegida dayuuradaha ee aadan cabdulle international airport ee muqdisho inaan soo dhoweyna meydka maamo qaran sahre sheekh xuseen oo ku soo geeriyoota dalka maraykanka Ee, ilaahay jannada ha ka waraabiyo samar iyo imaan allah ha ka wada siiyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qoyskii iyo ilmahay dhashay taariikhdeedaan wax ka aqaannaa waxay ahayd qof qarannimada jecel soomaalinimadu ku weyn tahay naxariis badan calanka iyo dalka iyo dadka jecel waxay soo barbaarisay oo ay dhashay iyo kuwayna dhalinba dad badan oo soomaaliyeed oo ay wax bartay oo ay hooyo u eheeday qarannimada dhanna waa u eheeda marka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo jannada firdowsa ka waraabiyo ummadda dhanna samar iyo imaan ka siiya gaar ahaan qoyskii iyo ilmahay dhashay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun Ee, runtii maama saaro waxay ahayd hooyo soomaaliyeed waxay ka dhimatay ummadda soomaaliyeed oo dhan meel walbo ay joogaan waxaan uga tacsiyaynaynaa aan leenahay samir iyo imaan allah ka siiyo qoyskeeda iyo ehelkeedana waxaan leenahay samir iyo imaan allah ka siiyo runtii waxayd qof qarankan u soo shaqeeyey qof soomaaliya u soo shaqeeyey qof wax badan u qabtay dib u heshisiinta iyo horumarinta haweenka iyo wax walba ka qayb qaatay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun samir iyo imaan allah ka siiyo dadkeeda ehelkeeda iyo soomaalina uga tacsiyaynaynaa insha allah
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsiyeynaynaa oo u tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed maamo qaran ayaa baxday nagana baxday khaasatan familkoo dhan ayaanu tacsiyeynaynaa Ee, waxaan u mahadcelinaynaa dadka ka soo qayb galay ee janaasada u soo istaagay ee janaasada yimid ee meydka soo dhoweeyey ee raba inay ku dukadaan waxaan leenahay ajari xasanaad aan la soo koobi karin allaha idinka siiyo anigoo ku hadlaya afka familigeeda marxuumadda waxaan rabaa inaan idinkaga mahadcelinno wakhtiga iyo juhdiga aad soo geliseen sida aad noo soo garab istaagteen sida aad noo tusteen inaan haysanno dad inaan nahay soomaali inaan ka dhalannay soomaali noo taagan oo hiil iyo hooba na tustay nala qaybsatay xanuunka eeddadeena maamo qaran oo naga baxday waa mahadsantihin jasaakumullah khayr warbaahintana waa uga mahadcelinayaa wakhtiga ayna geliyeen gaarideedii oo hadda soo degtay meedka hadda lasoo dejiyey dhammaan ahalkii ka baxday qaraabada ummadda soomaaliyeed intaba waxaan ugu tacsiyaynaa waxaan leenahay ilaalah rajicuun eedda zahra allah u naxariisto jannada allah ka waraabiyo gaara shacushan waxayd qof qaran bay ahayd oo soomaaliya maqaam weyn kaga jirta waan ka xunnahay geerideeda waxaan u tacsiyaynaa dhammaan inta ka tagtay iyo ummadda soomaaliyeed qoyskeedii iyo ilmahay ka tagtay iyo reerkay ka tagtay iyo dhammaan qoyska oo dhan marka allah u naxariisto allah u naxariisto dhammaan ummadda soomaaliya waxaan ugu baaqaya in loo duceeyo oo aad loogu duceeyo aad baa mahadsantiin بسم الله الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsinaynaa saare xaaji xuseen oo geeriyootay runtii eh, carriga maraykanka oo aan ku sugayna maanta meydkeeda idaacadda airport Eh, anigoo ku hadlaya afka wafdiga ka yimid jubbaland oo runtii isugu jira madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo xildhibaannaba waxaannu si tiiraanyale tiiraanyale uga tacsaynaynaa maame sahra oo runtii ahayd qof ku weyn ummadda soomaaliyeed mar hore iyo mar dambaba ood og tihiin waxa ay ahayd khaasatan reer jubbaland u ahayd hooyo iyo saldhig waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiya ummadda soomaaliyeed khaasatan ehelkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadkay ka tagtay iyo dhammaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed xukuumadda iyo shacabka iyo meel kasta ay joogaanba runtii waa ka tacsaynaynaa waxaana leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u dembi dhaafo qabrigana allah u waasixiyo biidn illah kariim insha allah bidni aadna waa mahadsantihi بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxaa maalinta bisha afar iyo toban ay tahay maalin isniin ah allaha u naxariistay eedadan saare sheekh xuseen waxay ahayd halyey nagu weyn soomaaliyoo dhan gaar ahaan marka haweenka waxay ahayd eedo haliyey soomaaliyeed ah maanta ma dhihi karno qoysay ka baxday soomaali weyn ayay ka baxday ee, waxaan iga tacsiyeynaynaa dhammaan soomaali weyn meel kastoo ay joogto eedadan saare sheekh xuseen allaha u naxariisto ee, gadaasheeda ilaahayna ma fidneeyo Een, eedo waxay ahayd halgamaa ah taariikhdeeda aad u fog tahay taariikh dheer leh ee, wakhtigii xurrimadoonka wakhtigii muxuu ahaa berisamaadkii wakhtigii dowladda ay burburtay labadii kun carto waxay ahayd hooyooyinkii muxuu ahaa joogay oo wax ka soo yegleelay dowladda maanta lagu muxuu harsanaayo waxay hooyo soomaaliyeed waxay ahayd hooyo dadkoo dhan u dhexayso oo qoys keliya aan ahayn innaa lilaahi ilaahi raajicuun eeddadan way naga dhimatay ani eeddo keliya iimahan saaxiibtay ahayd la taliyahaygay ahayd marka allaha u naxariisto wax kaloon dhihi karo ma lahan samariya iimaanna allaha ka siiyo soomaali weyn meel kastoy joogaan eedda sahro waxay ahayd qof aqoon-yahana qof muxuu ah indheergarad ah waxay ahayd qof maanta lagu soo hirto soomaalina aan u kala sokayno soomaali weyn ah marka eedda sahro maanta waxaa ka muuqato ee, dadka ka soo qayb galay wakhtiga aad ogtaha oo adag oo maanta wakhtiga suu ogyahay iyo sida eelaboorka loo joogo taas ayaa daliil idinkugu filan eedda sahro allaha u naxariisto iyadoo waxay dhimatay muxuu qiimo iyo sharaf ku leh waddankan ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa ilaahay muxuu ahaay inaan dadaalno ma noqon karna iyada laakiin inaan dadaalno Een, a- marka anagoo ku hadlaya magaca dowladdana wax muuqdo in loogu magac daro eedda sahro oo haweenka soomaaliyeed waxay u ahayd halyey taasna insha allah waa ballanqaadaynaa wayna annaga boos baan ugu bannaanaaday haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed annagu maaragtay ma heli karayno sahro oo kale laakiin ilaahay baan ka baryaynaa beddel khayr qaba inuuna siiyo ilaahay baan ka baryaynaa in dariiqii iyo wanaaggii iyo iskaashigii iyo isjacaylkii ay noo jeexday aan ku dhaqanno oo aan noqonno kuwo raaca wanaaggeedii faraha badnaa ay ummadda ugu qidmaynaysay u malayn maayo qof soomaali ah oo sidaa ugu adeega dalkiisa oo sahro oo kalea inuu jiro laakiin haddana alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay baa naga jeclaaday maantaa la keenay waxaa lagu aasayaa ilaahay hadduu raalli ka noqdo dhulkeedii hooyo ciiddeedii ay jeclayd waddankeedii ay jeclayd ummaddeedii ay jeclayd meydkeeda waxaa laga keenay noord amerika waa lagu duugi karay laakiin iyadaa dalbatay in dalkeeda hooyo la geliyo oo ay gasho oo ay qabri ka gasho jacaylka ay u qabto dalkeeda awgeed iyo qadarta
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calaashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska leh warshada isbooyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaanta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad u sii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
qofna qofu ma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somtee leh waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u
barnamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa si rasmi ah maanta ugu furay ama u furay baadi u bilaabashada bixinta shahaadada dugsiga sare dhanka iyo wuxuuna ka furay dugsigii hore ee sheekh xasan barsane arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii qaraxyadii ka dhacay wasaaradda warafinta lagu weeraray dad badan oo soomaali ardayan markaasi ay xiligaasi ku sugnaayeen wasaaradda waxaale kasoo gaareen isagoo dhinaca kale sheegay in shahaadada bixinteeda ay qof walbaba doonan karto dowladda federaalkana ay hor u ballanqaaday in ardayda dadka waalidiintooda ah ay ku waxyeelooban qaraxdadaasina ay waxbarasho lacag la-aan ah ay dowladda ay sii doonto wasiirka ayaa sheegay in shahaadada bixinteeda ay bilaabtay cid kastana ay soo doonan soo doonan karto
Ee, markii aan imaaday xarunta ee, waxaan weydiiyey dokumentiyadii iyo dadkii iyo away waxaa laii sheegay in shaqaalihii ay iga soo hormareen oo ay dokumentiyadii dadkii u aruuriyeen si aanay qofna xuquuqdiisa aanay u lumin labadaas toddobaad agaasimaha ee, imtixaanaadka iyo shahaadooyinka waxa uu ii sheegay inay ku mashquulsanaayeen in wixii qalabka ka haray ay shaqadii sii wadaan oo kun iyo laba boqol oo arday oo dalabkooda u yaalay shahaadooyinkoodii maantaba ay diyaar yihiin habeen iyo maalin aada u soo jeedeen dadka idin beegsanayay waxa ay beegsanayeen shacabka soomaaliya masaakiintay beegsanayeen khidmada iyo sarfiska a u haysiinayay ayay beegsanayeen waan u sheegaa dadkao dhan maalintiiba laba boqol oo qof ayaa dalab laga qaadi jiray macnaheedana waxaa waaye laba boqol oo kale ayaa shahaadada la siin jiray marka waa afar boqol oo qof maanta qaraxii waxaa laga joogaa toddobiyo toban maalmood marka laga reebo laba maalin oo jumca oo soo dhexgashay laga reebo waa shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood maalintiiba afar boqol oo qof oo service loo qabanayay waa lix kun oo qof lixdaas kun oo qof imisay jaamacado dhaafeen imisay scholarship dhaafeen imisaa dhoofi lahayd imisaa dan kala qabsan lahayd kuwa ku raaxaysanaya marka shaqadaas inay joojiyeen waxaanu u sheegaynaa in shaqadii ay socoto waxaad tusiseen inaydan marna aqbalaynin in cid kaleeto oo wax magarad ah ay idiin meeriso waxa ay tahay saxda inaad qabataan iyo waxa ay tahay ee, inaad iska diidaan Ee, waan ku aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud runtii agaasimaha guud qof kastaa waxa uu ku ammaanay waxa uu ahaa qofkii u istaagay in derbiga weyn ay- ay soo gudbi waayeen la dhiso hay-adaha iyo dadka qandaraaska qaadanaya iyo cid kasta ayuu kula dagaalamay in derbiga sidaas loo dhiso waa iska taqaaneen dadkeena mar- dalkeena marka wax la dhisaayo wax iska yar oo la riinjiyey ayaa ayaa dadka dadka loo dhisaa sidoo kaleeto waxaa ammaan mudan ciidankeena nabadgelyada oo halkii qofee ee, meesha waardiyaha saaraa uu naga geeriyooday ee, dhowr kalena ay dhaawacmeen laakiin u istaagay inay difaacaan xarunta u istaagay iyo sheekooyinka aad iga sheekaynayseen ah inay ahaayeen kuwii ee, idinku tawjiihiyey dhanka laga baxaayo iyo inaydan dhanka qaraxa aydan aydan u cararin Ee, haddana u howlgalay in xaruntan ee, si deg deg ah loo bilaabo shaqadeenniina waan wadaynaa insha allah tacaala haddii ilaah yaraa waxaan aada iyo aada odala dardaarmay agaasimaha guud anigana inaan idinka warhaynaayo iyo wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka in wax allaale iyo wixii facilities ah ee xaruntan ay u baahan tahay ama nabadgelyo ah ama gaadiid ah ama taakulayn dhaqaale ah dhammaan in la siin- in- in laydin samayn doono insha allah tacaala haddii ilaaha yaraa ma raba inaan hadalka idinku sii dheereeyo dadkeennaana sugaaya dalkeennaana sugaaya maalmo badanaan ka sheekayn doonaa insha allah tacaala haddii ilaaha yidhaahdo innagoo faraxsan weliba kuwa daalimiinta ena maalmahooda way soo dhammaadeen dadkaas soomaaliyeed ee waalidiinta ah ee waayeelka ah ayaa habaaraya ciidankeenna xoogga dalka iyo shacabkeenna soomaaliyeedna hubkay u qaateen inay iska celiyaan waana la iska celinaa insha allah tacaala haddii ilaaha yidhaahdo aada iyo aad ayaan u rajaynayaa wax allaaliyo wixii idinka dhiman ee meeshan looga baahdana in la dhammaystiro guud ahaanna xaaladiinna inaan qof qofna uga warhayo si guudna uga warhayo sidoo kaleeto ee dadkeenii dhaawaca ahaa ee aan hadda tiraya inaanay fursadooda saamixin inay shaqada ku soo noqdaanna inaan ka war hayno insha allah tacaala haddii ilaaha yiraahdo
qabiga gabagada barnaamijka hawreega wararka ayaan isla ogaan saxbeel puntland waxa ay u xiiso qabaan nidaamka doorashooyinka ee qof iyo codka iyo iskuulo bilaabay inay ardayda markaas ku tijaabiyaan nidaamkaas oo maanta ka bilowda magaalada galwey ee maamulkaasi puntland waryahayga magaaladaasi maxamed xuseen dheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya
puntland waxaa hadda lagu hadalhaynta badan yahay waa nidaamka doorashooyinka oo ay xukuumadda hadda talada haysa ay garwadeenka ka tahay waxa ayna u eg tahay inay bulshadu si weyn u xiisaynayso maadaama ay jirto rajo dadku ay faalo wanaagsan u arkayaan si ay u doortaan hoggaankooda halkani waa dugsiga hoose dhexe ee alihidaaya saddex boqol oo arday oo da'yar ah ayaa safaf dhaadheer u galay si ay codkooda ugu doortaan qofka hogaaminaya iyagoo u kala codaynaya laba xisbi ardayda ayaa guddi doorasho isku ah sidoo kalena nidaam dhowrayaasha doorashada isku ah taasoo bulshada uga dhigan rajo wanaagsan maadaama da'yar maraya dugsiyada hoose dhexe ay codkooda ku kala saarayaan hadba ciddii ay u arkaan inay aragtidooda la dhacsan yihiin laba gabdhood ayaa guddoomiyaha ku tartamaya halka labada wiilna ay u tartamayaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga horyaal waxaa ku doorta waxaan kuu soo buufinayaa maalideeyoodka badanna waa kuu keenayaa xisbigeenila waxaa ugu codeeyay in dafiisa geniyor
guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqaya natiijada waxa ayna u dhacday sidaan bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka bilaabayaa marka xisbiga horyaal waxaa helay xisbiga horyaal xisbiga hemelo waxa uu helay boqol soddon iyo lix boqol soddon iyo lix
maamulaha iskoolka jaamac xasan ow xuseen ayaa sharaxaya waxa ku kalifay inay ardayda siiyaan fursad ay isku doortaan barnaamijkan waxaan ugu kalifay maadaama puntland ay u dareedhay xisbiyo qof iyo cod ah in barnaamijkaasi lagu sii bilaabo dhallaanka iyo ardayda ardada codaysay oo loo qabtay iskuulka qaybtaan ma wada ahaa waa dugsi dhexe keliya waxaa weheliya arday afraad ah oo e ah inta kale waa ardayda dugsiga dhexe waa u jeedeen dadku say igu heellan yihiin qof iyo cod dhallaankaa yararka ah oo saf soo gelaya oo codaynaya waxaan kaloo ku faraxsannahay in codadka xumaaday aad u yaraayeen markii saddex boqol arday ay codaysay in shan iyo toban cod keliya ay xumaadeen waxay ku tusinaysaa xiisaha loo qabo iyo ardaygu inuu ku talagalay inuu codkiisa kula soo baxo guddoomihii ardayda la soo baxo kasoo qaybgalayaashii doorashada ayaa iyaguna uga warramaya sidaan waxay uga dhigan tahay inay maanta goobjoog ka ahaadaan doorashadan iyo macnaha ay ku fadhido inuu qofku doorto qofka uu wanaagga ka dhex arko maanta farxad gooni ay tahay waa curadkii curadkii aan dhalay oo codkiisa daawanayay marka waxay la tahay bulshada puntland saddex jirka maanta aan ciidan ku jirin oo guddi kale hagayo isku jirin oo nidaam kale hagayo isku jirin oo asagoo saf ku jiro oo shaabadda gacanta ku dhufsanayo oo codka tirinaya maasha allah wayna bawaadinayaa oo muujiyey inay ka horreeyaan dhammaan iskuullada puntland dhallinyarada quruxda badan iyo ardayda muujiyey dadaalka inay doorasho qof iyo coda qabsadaan anugu waxaan odhan karaa xilligayga waa iga nasiib badantihiin intana loo yaraa la odhan jiray hebel baa ma guddoomiyaha ardayda ah sidaa ku qaata
xisbigii guulaystay ayaa u dabaaldegay guushiisa waxa uuna hoggaanka ardayd ahayn doonaa muddo hal sano ah maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
gudahaana barnaamijka wariyga wararka afar labaatanka saacada caadi ah dalsan ee magaalada muqdisho ee qarta dhegeysta waanag intaa